الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu bilaabayna waa kitaabka xisnu lmuslim min adkaari alkitaabi waاsunna maantana waa sagaal iyo tobankii bishii safar ee kun afar boqol iyo soddon hijriyada islaamka maalin sabti ah muqadamada sheekha ayaynu bilaabeynaa bismi اllahi الraxman الraxiim almuqadima إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد intaasi waa iftitaax weeyaan iftitaaxasna wuxuu ahaa furfurashadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddii uu khudbeynaya hadduu xaaje iyo dan leeyahayba tan aynu la nimid ayuu nabiga la iman jiray salawaatu اllahi wasalaamu aleyh sida ku cada xadiidka cabdullahi bni mascuud sheekh naasir اdiin albani raxmat اllahi tacaala caleyhi risaala ayuu ka alifay xadiidka isaga ah uu ku jamcinayo duruqdiisa sidaasayna ahayd caadadii nabiga salawaatu اllahi wasalaamu caleyh sheekha marka markuu iftitaaxa nabiga caleyhi salaatu wasalaam kusoo bilowday ayuu halkan wuxuu u gudbi doonaa macnaha kitaabka inuu inoo caddeeyo wuxuu kusoo bilaabay waa bisinka isagoo ku dayanaya kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala ama isaga oo raacaya xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee ahaa kulu amrin dibalin laa yubda-u fiihi bismi اllahi fahuwa abtar wa gayri dalik inkastoo xadiidka isagaa dacfi uu ku sugan yahay sheekh naasirna uu ku tafsiilinaya kitaabkiisa irwa alkhaliilka xadiidka ugu horeeyaba culimadana ay ka waramaan xadiidka isagaa inuu daciif yahay qeybo ka mid oo xadiidka xasan ku tilmaamay ayaa jira sida khumaari risaale ayuu ka alifay laakiin risaalada waxaa radinaya sheekh naasir raxmat ullahi tacaala caleyh kitaabkiisa irwa alkhaliilka haddii dib loogu laabto waxaanse shaki lahayn ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inuu ku bilaabay bisinka suurad walba in bisinka lagu bilaabay ilaa suuratu tawba mooyaane marka taasi waxay keenaysaa iqtidaa qofka inuu ku daydo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala oo marka uu wax bilaabanayo kitaab alifitaankii iyo wixii la mida inuu ku bilowdo bisinkii sidoo kale rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waraaqaha uu qorayo waxay ahaa caado u ahayd salawaatu llahi wasalaamu caleyh inuu bisinka ku bilaabo ambiyada ilaahay oo dhanna caaday u ahayd inay ku bilaabaan bisinka oo waxaa taana u daliil ah aayaddii fii suurati namli ilaahay uu ku tilmaamay warqaddii uu qoray nabiyullaahi sulaymaan ee balqiise uu u qoray inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim marka haddii ilaahayna uu ku bilaabay subxaana wa tacaala kitaabkiisa oo ambiyada alle ee caado u ahayd oo nebigeennana caleyhi salaatu wasalaam uu ku bilaabi jiray sida xadiidkii uu tilmaamayay heshiiskii xudaybiya nebiga inuu bisinka ku bilaabay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idan waxaasoo dhan waxayna tusinayaan marka in qofka muslimkaa wuxuu bilaabayo uu ku bilaabo bisinka fa haada mukhtasirun kitaabkani waa mid lasoo gaabiyey ikhtasartuhu waxaan ka soo gaabiyey min kitaabi kitaabkaygii baan ka soo gaabiyey addikru waadducaau waalcilaaju biruqa min alkitaabi wasunna kitaabka asalkiisa waxaa iska leh sheekh ka mid a culimada sacuudiga ku nool ee la yidhaahdo saciid ibni cali bni wahafin alqaxtaani waana kitaab ilaahay subxaanah wa tacaala maqbuul taama usoo dejiyey dhulkan luqaadka lagu tarjumayna aan la koobi karaynin ilaa kontameeyo luqadood haddaynan kaba badnaynba gaaraya taqriiban lagu tarjumay oo luqaadka adduunka ah isla markaana wixii qofka muslimka ahaa xaajadiisa iyo dantiisa dikriga ilaahay uga baahnaa noloshiisa nolol maalmeedka ah dhammaan koobaya sidaa darteeda waxa wanaagsan qofka muslimka inuu had iyo jeer gacanta ku haysto oo xaaje iyo dan walba uu leeyahay iyo maqaam walba iyo makaan walba uu marayaba inuu la soo baxo dikriga kusoo arooray si uu u xifdiyo sheekh marka kitaabkani wuxuu ahaa kitaab weyn waa soo gaabiyey kan buu ka soo gaabiyey wuxuu yidhi fa hada mukhtasar waa mid aan soo gaabiyey oo ikhtasartuhu aan ka soo gaabiyey min kitaabi addikri kitaabkaygii kula magac baxay addikru wadducaa dikriga alle oo laga warramay iyo ducadii iyo walcilaaj in la isku daaweeyo biruqa tufitaankii min alkitaabi xagga dikriga iyo ducadii iyo cilaajkii kaga soo arooray kitaabka alle iyo wasunna kitaabku kitaab weyn buu ahaa sheekhu wuxuu yidhi ikhtasartu waa soo gaabiyey fiihi kitaabkaasi qismu ladkaari baan ka soo gaabiyey adkaarta qismkeedii qeybteedii waxaan usoo gaabiyeyna waa maxay waa liyakuuna inuu ahaado khafiifa alxamli mid xambaaritaankiisu fudud yahay fi lasfaar safaradii qofka intuu jeebka isaga rito safarkiisa uu la geli karayo ama magaaladaada joog ama waddankaba ka bax meeshaa tahayba jeebkaasuu kugu jiraa dikriga ilaahi subxaanah wa tacaala xaalad walba aad ku sugan tahay wixii aad akrin lahayd halkaasaad ka helaysaa waqad ikhtasartu sheekhu wuxuu yihi waa soo gaabiyey calaa matni dikri xadiidka ama aayadda sheegitaankeeda keliyaan kusoo gaabiyey waktafaytu hadday xadiid noqotona waktafaytu waxaan ku gaabsaday fii takhriijihi inaan sheego cidda warinaysa xadiidkaasi bidikri masdarin hal meel oo ka mid ah aw masdarayni ama laba kitaab uu ku sugan yahay rawaahu lbukhaari ama rawaahu lbukhaariyu wa muslimu watirmidi iyo wixii la mid ah aw masdarayni mima wujida fi lasli oo xadiidka asalkiisa laga helayo laakiin waman araada qofkii doona macrifata asaxaabiyi saxaabiga macrifadiisa xadiidkaa warinaya yaa xadiidkan warinaya qofka saxaabiga ee warinaya wa-ayo haddii aad arrintaas sii rabtid iyo faahfaahin waxaad ka raadsanaysaa aw ziyaadatan fi takhriij ama xadiidkaasi duruqda uu ku sugan yahay iyo kutubta uu ku sugan yahay qofka doonaya inuu sii baxfiyo fa calayhi korkiisa waxaa a birujuuci inuu u laabto ila lasli kitaabkii asalka halkaasaan ku sheega wax walba halkan waa la soo gaabiyey si xaajadaada iyo dantaada aad u hesho waana la soo koobay axaadiistii saxiixa ahayd ee sheekhu islahaa way ugu saxsan tahay baabkan ayuu kusoo koobay waas'alu llaha caza wajal waas'alu llaha ilaahay baan weydiisanaya caza wajala biasmaa'ihi anuu ku weydiisanaya magacyadiisa alxusnaa wan wanaagsan wa sifaatihi tilmaamihiisii alculaa sarsareeyey an yajcalahu inuu kitaabkan ka dhigo khaalisan mid loo khaalis yeelay oo loo barax tiray oo loo saafi yeelay liwajhihi lkariim wejigiisa kariimka ah wa an yanfacanii inuu ana igu anfaco bihi kitaabkan fii xayaatii xayaatadayda iyo noloshayda wa bacda mamaati iyo geeridayda kadib maxaa yeelay geerida katib kadib wuxuu noqonayaa cilmi naafica qofkii anfaca nabigana waatuu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu hurayra ee fii saxiixi almuslimin kusoo arooray ku tilmaamay idaa maata bna aadam inqataca camaluhu ila min halaath haddii qofka bini aadamka dhinta camalkiisii waa go-aa ilaa saddex mooyaane waxaa ka mid ahaa aw cilmun yuntafacu bih qofka ka tegay cilmi lagu intifaaco marka kitaabkanna wuxuu noqday mid meel walba yaalla oo dadku ay ku wada intifaacayaan intuu nool yahayna waa anfacaya qofkii mualifka ahaa marka uu dhinto dabadeedna waa anfacayaayo kitaab lagu intifaacanayo noqonaya marka sidaasuu ilaahayna oga baryaya subxaanah wa tacaala inuu ka dhigo mid anfaca xayaatadiisa iyo geeridiisa kadibba wa an yanfaca bihi inuu kitaabkan ku anfacan ilaahay weydiisanaya man qara'ahu qofka akhriya aw amase tabacahu kitaabkan sii daabaca aw kaana ama ahaadaba sababan sabab u ahaada fii nashrihi fidintiisa kitaabkan intuu sii fidiyo macnaha waxaa loola jeedaa kamiye iyo qeyb badan buu intuu gato qofkii haddana sii fidinaya dadka sii gaarsiinaya marka qofka sidaas yeelana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u baryayaa uu leeyahay ilaahay subxaanaه wa tacaala ha ka abaalmariyo inahu alle subxaanahu waliyu dalik arrinka allihii awoodo weeyaan ee allihii weli u ahee tawalinaya weeyaan walqaadiru calayhi awoodana wasali llah wasala allahu wasalam allaha nabadgeliye naxariis siiya calaa nabiyina muxamedin nebigeenni muxamed ahaa wa calaa aalihina ilaahay subxaanah wa tacaala ha yeelo nabadgeliye naxariis wa asxaabihiina ha yeelo waman tabicahum intoodaa kuwii raacayna ha yeelo biixsaanin wanaagga ku raacay ilaa yowmi اddiin inta laga gaaro marka halkan waxaan u gudageli doonnaa waa kitaabka nuxurkiisii weeyaan fadlu dikri dikriga fadliga uu leeyahay dikriga haddii la iطlaaqo guud ahaan kitaabka alle waa loola jeedaa subxaanah wa tacaala maxaa yeeley alaa bidikri اllahi taطmainu اlquluub inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiظuun kitaabka alle waa loola jeedaa dhinaca kale waxaa loola jeedi karaa sunada nebiga caleyh salaatu wasalaam maxaa yeele iyada naftarkeedu waxyi weeyaan wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waa dikri alla weeyaan marka labadiiba waa loola jeedaa halkan marka sheekha labadiiba waa ola jeedaayo wuxuu leeyahay dikriga alle subxaanahu wa tacaala fadliga ku soo arooray fadliga ku soo arooray qofka in carabkiisa uu ka qoyan yahay mar walba oo caadadiisa iyo dhaqankiisaba ay noqotoba haddaad fadhiisanaysa inaad dikriga ilaahay ku fadhiisato haddaad kacaysa inaad ku kacdo haddaad gurigaaga gelaysa ama aad ka baxayso haddii aad suuligii gelaysa ama aad ka baxayso haddaad masaajidka gelaysid ama aad ka baxaysid xaalad walbaba inaad dikriga ilaahay ku gashid subxaana wa tacaala dhaqankaaga iyo noloshaada iyo nidaamkaaga dhammaan inuu noqdo mid ilaahay dikrigiisa un ku dheehan subxaana wa tacaala waa waxa ugu qaalisan ee ilaahay bixiyo subxaana wa tacaala nebigana ilaahay uu ka baryey subxaana wa tacaala lisaan daakir ahoo ilaahay xusaya mar walba inuu ilaahay siiyo qofka inuu ilaahay ka baryo weeyaan aayadaha qur-aanka qeyb yaroo ka midu sheekha soo qaadan doonaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun isagoo nala hadlaya dadka mu'miniinta la hadlaya muslimiinta la hadlaya ayuu alla wuxuu leeyahay fadkuruunii ixusa adkurkum waan idin xusayaa aniga warkayga haddaad haysaan idinna warkiinaan haynaya oo macnaheedu tahay intaad adigu ilaahay dikrigiisa ku jirtide subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah astaqfiru llah laa xawla walaa quwata illa billah iyo wixii lamid aada hayso ilaahay subxaanah wa tacaala magacaagu hayaa haddaad ilaahay subxaanah wa tacaala ku dhex xusto khalqiga dhexdooda ilaahay khalqigaasi wax ka farka ka wanaag badan oo ka fadli badan yuu kugu dhex xusaya oo ah mala lacla haddaad ilaahay keligaa iyo meel cidlaa ku xustona ilahay naftiisuu kugu xusaya subxaana wa tacaala marka xaalad walbaba waa faa'iido weeyaan fadkuruunii ixusa adkurkum anna waan idin xusayaa walidalika bacd alculamaa waxay ohan jireen anigu waan garanayaa marka ilaahay warkayga hayo marka ilaahay warkayga sheeg sheegayo oo magacayga hayo waan garanayaa waa goormo aayaddani oola jeedaan fadkuruunii adkurkum sidaas weeyaan walidalika culimmadu waxay yidhaahdaan dikru llahi caza wajal ilaahay magaciisa oo la sheego subxaana wa tacaala carabkaaga ka qoyanaada waa fadli iyo fadiilo weeyaan waa dheeraadsiin ilaahay ku siiyey subxaanah wa tacaala waxay ku tilmaamaan inuu yahay dawaa dikru llahi caza wajalla dawaa o dikru nnaasi daa sidaasna waa yihaahdaan dadka hadalhayntooda iyo hebel waa sidan hebel waa sidan hebel waa sidan la yihaahdana waa daa cudur weeyaan cudur weeyaan qalbiguu cudur u yahay qofka dabeecaddiisuu cudur u yahay ajarkaaga iyo thawaabkaagu cunayaa wax wanaag aad ka helaysa akhriya adduun toona ma laha wax wanaag oo akhriya adduun aad ka helaysid toona ma laha fadkuruunii ixusa adkurkum anna waan idin xusayaa washkuruu lii aniga ii mahad celiyu rabbi yihi walaa takfuruunii ha igu kufrinina kufrigan isaga waxaa loola jeedaa ilaahay subxaanah wa tacaala nicmadii uu inoo galay abaalku inoo galay in aan ilaahay loo subxaanah wa tacaala loo mahad celinin oon la dhihin alxamdu lilah taasaa loola jeedaa aayad kale rabbi wuxuu ku yihi yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira isagoo alle subxaanah wa tacaala nida iyo dhawaaq u soo jeedinaya dadka mu'miniinta ah cabdullahi bnu mascuud baa wuxuu ohanayay siduu ku warinayay imaam abi cubayd alqasim bn salaam kitaabkiisa fadaa'il lqur'an sanad isaga uu lahaa cabdullahi bnu mascuud baa wuxuu yihi haddii aada maqasho ya ayuha aladiina aamanuu dhegtaada raarici muminiinta loo dhawaaqayaba haddaad ka mid tahay dhegtaada raarici maxaa yeeley ilaahay waxbuu ku farayaa ama waxbuu kaa reebaya labadaas mid un weeyaan haddiiba la yihi yaa ayuha aladiina aamanuu amar baa laysfarayaa ama waxbaa layska reebaya waa siduu u yihi maxaa yeeley qur-aanka inta lafdi ay ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu soo qaad oo fiiri amba waxbaa lagu farayaa ama waa lagaa reebayaa labadaas mid un weeyaan rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu isagoo si gaara oo la hadlaya ibn jawzi raxmat اllahi tacala aleyh kitaabkiisa mudhishka markuu ka warramayay nidaya nidaayada ku soo arooray qur'aanka iyo dhawaaqyada alle subxaana wa tacaala u dhawaaqaya khalqiga ee qur'aanka ku soo arooray aad bay u tiro badan yihiin waxaa ka mida nidaa ku tusinaya fadli iyo wanaag ay leeyihiin qoomka kana ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta keliyu ilahay u dhawaaqaya yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow udkuru llaha ilaahay xusa amar weeyaan udkuruu amar weeyaan ilaahay xusa dikran xusitaan kahiiran badan maxaa loola jeedaa carabkaagu waa inuu ka qoyan yahay ilahay dikrkiisa mar walba amar weeyaan ilahay baa amar ku siiyey subxaana wa tacaala waa inaad ilaahay hadalhayntiisa badisaa wax badan baa lagu yihi caafimaad haddaad doonaysa kaasaa laga helaa qofka ka fogaadana cudur unbaa u soo degdegaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay xusayo kuwa ilaahay rumeeyayo udkuru llaha ilaahay xusa dikran xusitaan kahiiran badan aayad kale rabbi wuxuu ku yihi wاdakiriina allaha kahiira wاdakiraat acad allahu lahum makfiraة waajra cadiima fi suurati اaxzaab sifaatka muminiinta laga soo warramaya aad bay u tiro badnayd alle wuxuu yihi subxaana wa ta dhowr iyo toban weeyaan wاdakiriina allaha kuwa alle xusaya kahiiran in badan iyo wاakiraat ee ragga ah iyo wاdakiraat kuwa dhadiga ah ee dumarka ah dhadig iyo lab inta ilaahay xusaysa in badan ilaahay xusaysa acad allahu kuwa sidaasa ilaahay waa u diyaariyey lahum iyagii makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar buu ilaahay u diyaariyey cadiiman weynan badan kuwa ragga ahe ilaahay xusaya in badan iyo dumarkii alle xusaya in badan ilaahay wuxuu u diyaariyey kuwa iyagaa dembi dhaaf iyo ajar aada iyo aada u weynan badan alle aayad kale wuxuu ku odhanayaa wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifa waduuna aljahri min alqowli bilguduwi walaasaal walaa takun min algaafiliin amar weeyaan rasuulkaa lala hadlayay salawaatu اllahi wasalaamu calayh kadibna khitaabku wuxuu u dhacaya waa inta muminiinta dhammaan weeyaan rabbi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika naftaada ku xus rabbigaa naftaada ku xus oo maxaa loola jeedaa adiga naftaada ilaahay ku xus subxaanahu wa tacaala oo markaad keli tahay iyo markaad dad la joogto xaalad walbaba yaynan kaflo ku asiibin carabkaagu ha ka qoyanaada ilahay dikrigiisa subxaanah wa tacaala tadarucan wakhiifatan adoo ilaahay isu duleynaya subxaana wa tacaala wakhiifatan hoosna u dhigaya ama baqanayaba wa duuna aljahri korna aanan u dhawaaqaynin inaad qaylisana lama rabo inaad naftaadii ka qarisana lama rabo maxaa la rabaa dhexdhexaad waa sida nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa habeen habeenada ka mid ayuu nebiga oo wareegaya calayhi salaatu wasalaam iyo wuxuu soo maray guriga abubakar isagoo salaatuleyl tukanaya abuubakarna abubakar salaadiisuu mashquul ku yahay ma oga nebigana calayhi salatu salaam meeshuu marayaa waa arkay laakiin abubakar hoos buu codkiisa u dhigay nebigi inuu dhegeystu damcay salawatu llahi wasalaamu caleyh waxba waa ka maqli waaye waa iska dhaafay nebiga calayhi salaatu wasalaam su usii socday buu guriga cumar haddana maray mise cumar oo aada u qaylinaya waaga markuu berye nebiga calayhi salaatu wasalaam buu la hadlay xalay baan ku soo maray abubakar oo hoos baa codkaagu ahaa adigana cumarow waa ku soo maray aad baa u qaylinaysa maxaa dhacay abubakar wuxuu yihi rasuulka allow qofkan u dhawaaqaya waa imaqlaya ilaahay subxaana wa tacaala cumarna wuxuu yihi rasuulka allow aniguna kuwa hurdaan lahaa ha kacaan kuwa hurdo guriga ha kacaanaan lahaa buu yihi rasuulka alayhi salatu slam abubakarna wuxuu ku yihi xoogaa kor u qaad cumar adigana xoogaa hoos u dhig taasaa marka loola jeedaa weeyaan khiifa oo ah hoos u dhigi iyo waduuna aljahri kor in loo qaado hoos looga dhigo meel dhexdhexaadaa la rabaa min alqowli xagga hadalkii bilguduwi aroorihi iyo walaasaali galbihiiba codkaaga koorna ha u qaadin hoosna ha u dhigin oo naftaada ilaa aad maqashiin weyso oo bishama nuuxiisa ay kaa gaarto adig naftaada aadan maqlaynin taana lama rabo bilguduwi aroortii iyo walaasaali galbihiiba walaa takun ha noqonin min alghaafiliin amar weeyaan walaa takun ayuha lmumin qofka muminka ahow ha noqonin ilahay baa kaaga digaya min alghaafiliin dadka halmaanka badan ha ka mid noqonin kaflada mid maxmuud ah iyo mid madmuum ah way u qaybsantaa waa mawduuc aad iyo aad u ballaaran aad iyo aadna u weynan badan khaflada mid wanaagsan oo ilaahi subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa ka mid ah midna waa mid madmuum ahoo la ceebeeyo on wanaagsanayn midda ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa iyo ixsaankiisa ka mida waxay tahay wixii masaa'ib ahaa ee ku soo qabsaday inaad halmaanto geeri baa kugu imanaysa dadka kaad u jeclayd waalidkii ku dhalay awlaaddii aada dhashay reerkaagii wa gayri daalik inay wada baaba-aan baa dhici karaysa maalmahaasaad murugoonaysaa kadibna waa iska hilmaamaysa weligaa haddii murugtaasi markay ku asiibtay siday ahayd ay qalbigaaga ugu taagan tahay ka war waxna inay iska dhimaynin oo haddana tu kale kugu dhacdo oo haddana tu kale kugu dhacdo maya wax wanaagsan maaha min raxmat illaahi caza wajal markaa waxaa ka mid ilahay naxariistiisa inaan iska hilmano ilahay naxariistiisa weeyaan subxaana wa tacaala taasi waa tan ilaahay subxaana wa tacaala khalqiga ku galladaystay tan laakiin halkan lagu sheegayo waa tan ah ilaahay subxaana wa tacaala in la halmaamoba ilaahay in la halmaamo oo marka meeshii maxaa bedelaya ilaahay subxaana wa tacaala halmaankiisii waxaa bedelaya waxyaabo kale inaad adigu mar walba qalbigaagu ka qoyan yahay oo qalbigaagu hayo oo carabkaagu ka qoyan yahay oo waa maxay waa adduunyadii waa shaytaan iyo wuxuu raalli ku ah waa hawadaadii wagayri dalik marka taasaa rabbi inoo diidan yahay oo leeyahay walaa takun ayuha lmu'min qofka mu'minka ahw ha noqonin laguma ogolo inaad noqotide min alhaafiliin haafiliinta inaad ka mid noqotid laguma ogola ha ka mid noqonin baan la leeyahay qaala salى اllahu alayh walih wasalam aayaadka intaasu ku daayay sheekh marka afladan iyadaa qofka inuu ka mid noqdo maxaa u diidaya waa tiro badan yihiin axaadiis badan baa kusoo aroortay waxaa ka mid a qofka habeenkii intuu kaco laba boqol oo aayadood akhriya lafdi kale wuxuu tilmaamayay qofka habeenkii intuu kaco boqol aayadood akhriya lafdi kale wuxuu tilmaamayay qofka habeenkii intuu kaco toban aayadood ku tukada lam yuktab min alhaafiliin buu nabig yiri alayh isalatu asalaam haafiliinta laguma daro qofka sidaasoo kale yeela axaadiis aad u tiro badanna waa ku soo aroortay insha allah mawdiceeda aynu ugu tegi doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo subxaana wa tacaala wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam axaadiista aynu halkan ka guda gelaynaa marka sheekh horu inoogu sheegay saxaabigana ma sheegi doono haddaad doonaysay saxaabiga iyo cidda xadiidkaa soo saartay in lagu dheeraado kitaabka asalka u raadsuu ku yiri wa qaala salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yihi mahalu ladii yadkuru rabah wladii laa yadkuru rabah mahalu اlxayi wاlmeyit xadiiska bukhaariiyo muslimba waa soo saarayaan rasuulka calayh salaatu wasalaam halkan wuxuu tilmaan inaga siinayaa qofka ilaahay hadalkiisa haye mar walba iyo qofka halmaame ilaahay markaasuu nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam mahalu ladii kii tilmaantiisa ma doonaysaan yadkuru rabbahu rabbigii xusayey iyo wladii kan isna tilmaantiisa laa yadkuru rabbahu rabbigiisa aanan xusaynin mahalulxayi waxay la kala mid yihiin tilmaanta ka nool iyo walmeyiti ka dhintay qof nool iyo qof dhintay bal ka waran adigu qof nool iyo qof dhintay isku mid ma ah sidaasoo kale inaan isugu mid ahayn qof ilaahay xusaya iyo midaan ilaahay xusaynin maxaa yeelay qalbiga aan ilaahay xusaynin haba noolaada hadduu doone oo meyit weeyaan ha ordo adduunyadii ha u shaqaysto wuxuu doona ha ahaado laakiin waa meyd socdo weeyaan isagoo nool buu meyd yahay qofka laakiin ilaahay xusayo subxaanahu wa tacaala qofkaasi waa qof nool weeyaan qalbigiisa nool xayaata alle subxaanah wa tacaala uu tilmaamay ayibka ah buu ku nool yahay walidaalika salafka waxaa laga wariyaa ridwaan allahi tacala calayhim ajmaciin xasan albasrina waa la yidhaahdaa lafdigaas waa ka soo aroorey wuxuu odhanayay ilaahay dikrigiisa subxaanahu wa tacaala marka aan aada u badiyo qalbigayga waxaa isoo marta nashaad iyo farxad iyo xaalad aan is iraahdo tolow haddii abna almuluuk caruurta boqoradu ay dhaleen ay ogaan lahaayeen qalbigaaga siduu yahay waa kuula dagaalami lahaayeen ama waa idinkula dagaalami lahaayeen oo waxay isku dayi lahayen inay qaataan laakiin ma awoodi karayaan maxaa yeelay alaa bidikri illahi taطmainu lquluub qalbiga isaga ah siduu noqonayo ilahay keliya un baa garanaya subxaana wa tacaala qofka haddaad aragtid humuumtiisa murug iyo tiiraanyo iyo qalbi xanuun iyo walwal iyo walaac iyo waxaasoo kale ay ka badatay ilahay dikrigiisa ku yar subxaana wa tacaala dikriga allah ku yar haddaad doonaysid caafimaad kitaabka alle soo qaado maalintii saddex saacadood ka akhri ugu yaraan akhri intaad awoodi karaysid dikriga adkaarta soo aroortay akhri subix iyo galabti carabkaaga dikriga alle ha ka qoyanaado qalbigaaga ka dareemaysaa marka xayaatada runta la sheegaya xayaatada nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam maalu lxayi walmeyit xayaatada ayadaa waa xayaata qalbiya loola jeeda qofka isagoon waxba haysanin gacmihiisa aynan ku jirin hanti aanan haysaninoo cayr fara maran ah yaa hadda qalbigiisu nool yahay xayaato run ah buu nool yahay qofka kale sow ma aha adduunyadii oo dhan hadduu ilaahay siiyo subxaanah wa tacaala wax ay la tahay ma laha maalin dhaweyd baa la sheegaya ninka dadka adduunka ugu taajirsan nin ka mid ah ninka sagaal iyo sagaashanaad wayaa la yihi adduunka ugu taajirsan jarmalku u dhashay maalin dhaweyd buu tareen isu dhigo isdilay warqad buuna qoray uu leeyahay hoosu dhaca dhaqaale ee dhacay maanta dunida ka dhacay wax loo adkeysan karo maa saas darteed inuu isu dilay yani xoolaha uu leeyahayna dowlado adduunka ku nool qaybo badan oo ka mid a waa ka xoolo badan yahay qaybo badan oo ka mid a waa ka xoolo badan yahay waxaa laga yaabaa musli miskiinka muslimka ah ee muminka ah africa ku nooleen waxbaba haysanin ee salaadihiisii shanta ilaalinaya ee dikriga alle carabkiisu ka qoyan yahay markaa weydiisid xaaladaada ka waran alxamdu lilah inuu ku yihahdo wax ka farxad badanna aysan jirin wax kale uma dhexeeyo ilaa waa waxa nabiga inoo sheegaya alayh salatu wasalaam xadiidkiisan mathalu lmumin aladii yadkuru rabbah qofka muminka ee ilaahay xusaya tilmaantiisa iyo waladii kan laa yadkuru rabbah rabbigiisa aanan xusaynin mathalu lxayi walmeyit waxay la mid yihiin mid nool iyo mid dhintay wa qaala salى اllahu alayh waalih wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu alayh mathalu alaa unabi'ukum sow idinkagama waramo bikhayri acmaalikum xadiidkan xadiid aad u cajaaib badan weeyaan bal fiiriya alaa unabi'ukum sow idinkagama waramo bikhayri acmaalikum acmaashiina waxa ugu khayrka badan wa askaaha waxa ugu tahirnaansho badan cinda maliikikum boqorkiina agtiisa rabbi agtiisa waxa ugu wanaaga badan ee ugu saafidana badan sow idinkagama waramo wa arfaciha waxa ugu sareeya fii darajaatikum darajaadkiina hoy muslimiinay wax ilahay agtiisana laga jecel yahay ilahay agtiisana darajaad waaweyn aad ku gaaraysaan isla markaana acmaashiinoo dhan ugu khayr badan sow idinkagama waramo ta kale nebiga calayhi salaatu wasalaam ee afaraad wuxuu yidhi wa khayrin lakum waxay idinkaga khayr badan tahay min infaaqi الdahabi wاlwaraq inaad dahab iyo fido nafaqaysaan wax idinkaga khayr badan ma idiin sheega waa xaaladda afaraad xaaladda shanaad dhegeyso wa khayrin lakum waxay idinkaga khayr badan tahay min an talqow inaad la kulantaan caduwikum caduwakum cadowgiina oo fatadribuu acnaaqahum qoortooda aad garaacdaan oo yadribu acnaaqakum idinkana qoortiina ay garaacaan in cadowgiina intaad la kulantaan ay idinla dagaalamaan ood idinna la dagaalantaan ood jihaad gashaan wax idinkaga khayr badan ma idiin sheega shan shay buu nabiga ku sheegay calayh isalaatu wasalaam alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum acmaasheena ay ugu khayr badanta wax camal aynu samaynayna wax ugu khayrka badan weeyaan wa askaaha cinda maliikukum way ugu tahirnaansho badan tahay ilahay agti wa arfaciha fii darajaatikum darajaadkeennay ugu sarraysaa wa khayrin lakum min infaaqi dahabi walwariq waxay ka khayr badan tahay dahab iyo fido oo la nafaqeeyo qalinkii weeyaan dahabkii iyo qalinkii in aad bixisid bay kaaga khayr badanta wa khayrin lakum waxay idinkaga khayr badan tahay tashanaad an talqow inaad la kulantaan caduwakum cadowgiina oo fatadribuu acnaaqahum qoortooda aad garaacdaan oo yadribuu acnaaqakum idinna qoortiina ay garaacaan intaasoo shay wax idinkaga fadli badan ma idiin sheega wax la koobi karaya ma aha qaaluu waxay yidhahdeen balaa ay nacam rasuulka allow haa noo sheeg qaala wuxuu yihi dikru llah tacaala ilaahay hadalhayntiisa weeyaan astaqfir llah subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah subxaana allah wabixamdihi subxaana allah alcaظiim wagayri dalik ama qur'aankiiba akri khaabn alard baa wuxuu oranayay sida imam اbukhaari kitaabkiisa khalq afcal cibaad wagayri dalik lagu warinayo war hooy ilaahay u dhowow intaad awoodid ilaahay uguma dhowaatid wax ka khayr badan waxa xaggiisa ka yimid oo ah kalaamkiisa kalaamkiisa ilahay subxaana wa tacaala wax ka khayr badan oo loogu dhowaada ma jirto marka haddaad doonaysid mar walba inaad ilaahay usii dhowaatid kalaamkiisaasaad ugu dhowaan karaysaa wey macnuhu xadiidka isagaa saxiix weeyaan tirmidi ibnu maajah ayaa warinaya sheekh naasirna saxiix tirmidi saxiix ibnu maajah ayuu ku tilmaamay wa qaala sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulka alla wuxuu oranayay yaquulu llahu tacaala xadiidu lqudsi weeyaan allah wuxuu yidhaahdaa xadiidu lqudsi ana cinda danna cabdii bii ana cinda danni cabdii bii anigu waxaan ahay buu alla yidhaahdaa addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay wa ana macahu anigu maciisaan ahay oo isagaan la joogaa idaa dakaranii hadduu ixuso mar allaale markuu carabkiisa aniga isheego waaba la joogaaba faida fain dakaranii waa kan fain dakaranii hadduu aniga i xuso fii nafsihi isagoo keligii oo meel cidla joogo hadduu ilaahay magaciisa xuso dakartuhu fii nafsi anna anigoo keligay ah oo khalqigayga kale aysan ila joogin baan xusaya addoonkayga hebel ah wain dakaranii fii mala-in hadduu aniga igu dhex xuso koox dad ah dakartuhu waxaan ku xusayaa fii mala-in koox baan ku dhex xusayaa khayri minhum iyaga ka khayr badan malal aclaa baa ilaahay kugu xusaya malaaigta uu leeyahay addoonkayga hebela fiiriya carabkiisa waxaa ka qoyan waa dikrigayga aniguu hadalhayntayda hayaa alle wuxuu leeyahy subxana wa tacala addoonkaygaas fiiriya malaaigtaasaa alla kugu sheeg sheegaya subxaana wa tacaala wain taqaraba ilaya shibra hadduu alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wain taqaraba hadduu ii soo dhowaado ilaya aniga xaggayga shibran taaka hadduu ii soo dhowaado taqarabtu ilayhi addoonkayga waan u dhowaadaa diraacan dhudhun taakaad dhowaatay adigu macnaha dhowaanshahana meel ilaahay subxaana wa tacaala uu kaaxigood u dhowaanaysa ma ahe carabkaaga hadalhaynta ilaahay badiyey wey macneheedu waad dhowaatay oo dikriga allaad usii dhowaatay alle subxaana wa tacaala naxariistiisa waa kugu dhowaanaysa adiguna taqarabtu ilayhi diraacan intaad dhowaatay labanlaabkeeda alla kuu soo dhowaanaya dhudhunku waa laba taaka taqriiban markay ugu yarta qof walba dhudhunkiisa markuu fiiriyo waa laba taakoo isagaa marka ugu yaraan macnaheedu waa maxay halkii shay aad la timid laba ilaahay kuugu bedelaya markay ugu yarta alxasanatu bicashri amhaaliha weyaan wain dakaranii fain dakaranii alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wain dakaranii hadduu igu xuso fii mala-in dakartuhu waan xusayaa fii mala-in khayri minhum mala-a iyo kooxda igu xusay wax ka khayr badan wain taqaraba ilaya hadduu aniga ii soo dhowaado shibran taako taqarabtu ilayhi waa u dhowaanayaa xaggiisa diraacan dhudhun wain taqaraba ilaya hadduu aniga ii soo dhowaado diraacan dhudhunna taqarabtu ilayhi xaggiisaan u dhowaanayaa baacan baac baan u dhowaanayaa oo labadaada gacmood markaaad kala bixisid intay isu jiraan wain taqaraba ilaya diraacan hadduu aniga dhudhun ii soo dhowaadana taqarabtu ilayhi anna waa u dhowaanayaa diraacan baan u dhowaanayaa wain ataanii hadduu ii yimaado yamshi isagoo soconaya oo lugaynaya oo aayar u soconaya ataytuuhu ana waa qaabilaya addoonkayga harwalatan deg deg baan u qaabilaya ruclayntaa la yihahdaa sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh xadiidkan isaga sharaxiisa risaalo dhan ayuu ka alifay aad iyo aad buuna ugu xildheeraaday raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuuna ina tusinayaa alle subxaana wa tacaala addoonkiisa inuu u dhowaanayo kulamaa addoonku ilahay usii dhowaadaba waana xadiidkii fi saxiixi lbukhaari ku soo arooray alle uu odhanayay subxaana wa tacaala man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb alle awliyadiisuu ka mid noqonaya subxaana wa tacala qofka isaga xadiid abu hurayra man caada lii waliya faqad aadantuhu bilxarb qofkii aniga awliyadayda la collaytama faqad aadantuhu bilxarb awliyaduna wax laiska sheegta maaha ee waa aladiina aamanuu wakanuu yattaquuna wasfiga qofkii laga helo fii suurati yuunus alla ku sheegay subxaana wa tacaala alaa ina awliyaء allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun war hoy awliyada ilaahay murug iyo tiiraanyo toona korkooda ma ahanin adduunna inay murugoodaan aakhirana ay walbahaaraan oy walwalaan toona ma ah adduunna ilaahay walwal waa ka qaadaya inay adduun iyo wax la mid ka walwalaan ilahay waa ka qaadaya subxaana wa tacaala aakhiradii hadday tagaanna inay walwalaan ilahay waa ka qaadaya subxaana wa tacaala kuwaasi tilmaantoodana waa ayo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun bu rabbi yidhi waa kuwa ilaahay rumeeyey allana ka cabsaday labadaa tilmaan qofkii laga helaa marka awliya allah ah labaduna waa acmaal qalbi ah weeyaan iimaankuna waa qalbiga taqwada allana waa qalbiga wax dadku ay ogaan karaan ma ah qofku intuu masaajidka soo galo waa foorfoorarsan karaayo waa khushuuc waa iska doondooni karaa laakiin qalbigiisa alla daalacanaya subxaana wa tacaala maxaa yeeley iimaanku waa amar qalbi ah taqwaduna waa amar qalbi ah labaduna ataqwa haahuna nabigaa yihi alayh salat slam xadidkii fii sunna tirmidi ee saxiixa ahaa ataqwa haahuna ataqwa haahuna ataqwa haahuna wayashiiru ilaa sadrihi sala allahu alayh waalih wasalam isagoo laabtiisa tilmaamaya salawaatu llahi wasalaamu aleyh iimaanka iyo taqwadu marka maxalkoodu waa qalbiga alle keliyaanu ogaan karay aladiina aamanuu wakanuu yattaquun taasaa loola jeedaa idan rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala xadiidu lqudsigaas man caada lii waliya faqad aadantuhu bilxarb inaan la dagaalamaan ogeysiiyey marka inuu la dagaalamaya alle subxana wa tacala qofka awliyadiisa la dagaalama awliyada allena wax kale kumaynan gaarin heerkaas ilaa waa dikriga ilahay carabkooda ay ku hayaan hadday fadhiyaan iyo hadday taagan yihiin iyo hadday dhinaca dhulka ku hayaan intaba ilahay dikrigiisa ka qoyan oo waxaa fiicneed sheekh inuu aayaddaa kusoo daro alle subxaana wa tacaala fii suurati ali cimraan aakhirkeeda uu ku tilmaamay aladiina yadkuruuna allaha qiyaama وقعuuda وعlى جuنوbهm وyتfkruuna fي khلq السmاawaaتi والأرض رbna ma khلqta hda baطلا سubحaanka faqina cdاaب الناar kuwaasaa loola jeeda marka وعn cabdاللahi بn mوسى xadiikana bukhaari mslim baa warinaya lafdiga kale abu hurayrana bukhaari keliyu ku ahaa وعn cabdاللahi بn bsri رadي الlه taعالى عnه أna رaجuلا qاla ya rasuul الlah iنa شhراaئع الإسلاam qad kahrat عlya faأkhbirnii bشhayءi أتshabaث bه cabdulahi bn busri ninka la yihahdo radi allahu tacaala canhu ardaah ayaa wuxuu oranayaa ana rajula nin ayaa qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulkii allow ina sharaa'ica alislaam ina uruqa alislaami weeyaan acmaashii islaamka qad kadurat calaya waa igu tiro badatay salaadihii wax waajib iyo wax sunan ah sadaqaadkii acmaashii kale dhammaan waa tiro bateen aniguna nin sidaa u maskax badan ma ihi ee waxaad ii sheegtaa faakbirnii iga waran bishayin shay iga waran atashabathu aan ku dhego bihi shayga isaga ah shay aan laazimo oon haysto oon dhaho nebigaa ii sheegay calayhi salaatu wasalaam cid danban aan waxba ka maqlin ii sheeg buu yihi rasuulka allah qaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waan kuu sheega dhegeysaada shayga isaga ma rabtaa haa laa yazaalu yuunan ka tegin lisaanuka carabkaaga raطban inuu ka qoyan yahay min dikr اlahi ilahay dikrigiisa subxana wa taala carabkaaga ilahay dikrigiisa yuunan ka goyin marna laa yazaal yuunan ka zuulin oonan ka tegin lisaanuka carabkaaga raطban inuu ka qoyan yahay min dikr اllahi tacaala wey ilahay dikrigiisa subxaana wa tacaala carabkaaga waa inuu ka qoyanaado mar walbaba ilahay dikrigiisa wa qaala salى اllahu alayh wali waslm xadiidka isaga imaam tirmidi baa warinaya saxiixiisa ibnu maajahna waa waa warinaya sheekh naasir baa saxiix tirmidi iyo saxiix ibnu maajah labadaba ku saxiix yeelaya xadiidka isaga wa qaala sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu oranaya rasuulka man qara'a qofka akhriya xarfa min kitaab illah xaraf ka mida kitaabka ilaahay falahu bihi xasana falahu qofka isaga ahi bihi xarafka uu akhriya xasanatan buu ka helaya waalxasanatu xasanadiina ilaahay bicashri amhaaliha toban buu laalaabaya qof walbuu kitaabka ilaahay akhriya xaraf walbuu akhriyey xasanuu ka helaya xasanadiina toban mar baa ilahay kuu laalaabaya waxa su-aasha imanaysaa waxay tahay xarafku muxuu yahay marka in qof walbo kitaabka ilaahay akhriyey xaraf walba oo ka mid a ajar baa laga siinayaa baa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa noo sii dhamaystiray oo wuxuu yihi laa aquul idin oran maayo alif laa miim xarfun alif laa miim keligeeda xarafa idinma dhahayo oo markaas maxay noqon lahayd alif laa miim waa xaraf dalika waa xaraf sii wad marka laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin sii wad saasay noqonaysaa intaas haddii la yihahdo midiiba waa xaraf weeyaan maya wax wanaagsan maaha qofka xoogaa khasaara ugu sugan laakiin faa'iido ka weynan badan baa la inoo sheegay oo waxaa la yidhi alif laa miim idin dhihi maayo xaraf weeyaan walaakiinse waxaan idin leeyahay alalifu xarf wallaamu xarf waalmiimu xarf alifku waa xaraf oo laamku waa xaraf oo miimku waa xaraf marka alif laa miim keligeeda saddex xaraf weeyaan xaraf walbana maxaa la yihi xasana wey wlxasanatu bicashri amhaaliha toban laab weeyaan waxa ugu yar alif laa miim baad soddon ka heleysaa marka dalikana waa saddex xaraf waa daalka iyo alifka iyo kaafka waa soddon kale iyaduna alika waa afar weeyaan ayib marka qofka meeqa xasan uu ka helaya bismi illaahi اraxmaan الraxiim waa sagaal iyo toban xaraf bicashri amhaaliha dhawaa intee boqol iyo sagaashan weeyaan ilaa sabca miati dacfin haddii la dhaho se meeqay noqonaysaa marka ilaa adcaafin kaiira sii wad marka ilaahay keliya un ogyahay subxaana wa tacaala dalika marka alif laamiim waxaa idin dhihi maayo xaraf weeyaane laakina alalifu xarfun buu yihi nebigu alayh sala sl alifku waa xaraf weeyaan wallaamu xarfun wa miimun xarfun intuba mid walba waa xaraf weeyaan xadiidka isagaa sunna tirmidigu ku sugan yahay sheekh naasirna waa saxiix yeelay wa can cuqbata bni caamirin waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhu qaala inuu yihi kharaja rasuulu llahi salى allahu alayh wali wasalam wanaxnu fi sufa rasuulka allah soo baxay cuqbata bni caamir radia allahu tacaala canhu ardaa wuxuu odhanayaa rasuulkaa nagu soo baxay salawaatu اllahi wasalaamu calayh annaga oo ku jirnaa sufadii sufadu waxay ahayd qol yar oo masaajidka ku dhegan nebiga calayh isalaatu wasalaam qowlad yar bay ahayd oo waxaa degi jiray dadka dhalinyarada muhaajiriinta ah in reere iyo tol iyo qaraabe iyo waxba ku lahayn magaalada madiina nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka muslimiinta ay marti u ahaayeen halkaasay seexseexan jireen nebiga haddii gurigiisa wax la keeno salawaatu llahi wasalaamu caleyh iyagu halkaa ku biili jiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh oo abu hureyre iyo rag badan baa ka mid ahaa marna waa kordhi jireenoo kor bay u kici jireen tiradooda marna hoosay u dhici jireen waxaa la yidhaahdaa toddobaatameeyay marayeen marar qaarkood markay kordhaanna boqol iyo ziyaaday gaari jireen boqol iyo ziyaado ayay gaari jireen marka cuqba bni caamir baa wuxuu leeyahay radia allahu tacaala canhu ardaa kharaja rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka allah soo baxay wa naxnu anagoo fi sufati qowlada yareed ku jirna fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam raggii aan waxba haysanine fuqarada ahaa weeyaan ee muslimiinta martida u ahaa ayuu nebiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam maxaa la dareensiinayaa faqrigan ay ku sugan yihiin inuusan ilaahay agtiisa faqri ka ahayn inaadan waxba haysanin ilahay agtiisa subxaana wa tacaala ma tilmaamayso inaadan waxba ka ahayn waxaan la leeyahay xoolaha lagu tilmaamayo haddaad caqligaaga dib oga sii raaridid waxa dadka agtooda casiiska ka ahee qaaliga ka ah waa maxay waa lacagta weyaan lacagtu maxay tahay sideedaba lacag waa maxay ikhwani waa warqadaas sawirka lagu dhejiyey dadkuna ay ku heshiiyanayaan lacagta iyada iyo journaalkan xunkaa waxba isma dooriyaan marka ilahay agtiisa say qiimo oga yeelanaysaa bahasha sidaas wax ay qiimo leedahay male annagun bay qalbigeenna ku weynaato shaydaan baa qalbigeenna ku afuufay un mooyaane wax ay qiimo leedahay male wax ay qiimo leedahay ma laha nabiga alayhi salaatu wasalaam markaa dadkii fuqarada ahaa ee masaakiinta ahaa buu kusoo baxay fa qaala markaasuu wuxuu yihi ayukum yuxib ayukum kineebaa yuxibu jecel an yakduwa inuu kallaho kula yowmin maalin walba inuu kallaho ilaa buطxaana waa banaan magaalada madiina duleedkeeda ah banaanka inuu tago yaa jecel qof aroor walba aw ila alcaqiiq waadigii caqiiq la oran jiray waa waadi magaalada madiina duleedkeeda mara oo waadi mubaarak ah maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu oranayay maalintuu xajka aadaya xaj ulwadaac ayuu wuxuu oranayay jibriil baa xalay i yimid oo wuxuu igu yihi salli fi hada alwaadi mubaarak fa inahu waadi mubaarak waadigan ku tuko maxaa yeele waadi mubaarak ah weeyaan nabigu waa ku tukada alayhi salatu salam waa jiraa ilaa yowmina hada waadigii markay magaalada madiina roobku ka do-o buuraha ayuu soo qaadaa togaa isaga ah waadi caqiiq baa la yihahda may may markuu roobku do-o wey waktiyada kale waa gura ayukum yuxibu kin kineebaa jecel an yakduwa inuu kallaho kula yowmin maalin walba ilaa buطxaan inuu u kallaho banaanka buطxaan aw ilaa alcaqiiqa ma dhinaca kale inuu aado iyo caqiiq meesheeda toga caqiiq ah oo fa yaأti minhu markaad tagtid iska tag ma ahee in aad kala timaadid binaaqatayni laba qaalmood oo kowmaa weyni aad iyo aad u kurus weyn fi gayri ifmin walaa qatiicati raxmin adoon cidna soo dhacaynin dembi aan ku gelaynin fi gayri ifmi dembi la-aan walaa qatiicati raxm iyo qaraabo goys la-aan halkaa iska tag aroor walba magaalada madiina duleedkeeda ah laba qaalmood oo geel ahoo aad iyo aad u kurus weyn baa lagu soo siinaya cidna maadan dhicin cidna maadan caynin xumaan maadan geysanin iska soo qaado ayar maalin walba ood halkaa aadaba aroor walbaba laba neef baa lagu soo siinaya laba qaalmood oon caato iyo weyd ahayn laakiin kuruskoo ka koreeyo fii gayri ifmin walaa qatiicati raximin yaa rabuu nebigu yihi alayh salatu slam faqulnaa ya rasuul allah nuxibu dalik qof faqri dulooday bal ka war arrintaa loo sheegay rasuulka allow nuxibu dalik arrinkaa waa jecelnahay qaala nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam waa ogahay inaad jeceshihiin laakiin wax ka khayr badan aan idiin sheegaya dhegeysta waa xoolo adduuntaas haddii layna dhihi lahaa subax walbo aad masaajidka kusoo kalaahdo laba boqol oo dollar baa lagu siinaya se waa badiyey ya waaya haddii la dhihi lahaa aroor walba waa lawaa la iskeeni lahaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afalaa yaqdu axadukum qofkiin mu u kallaho ila lmasjid masjidka mu usoo kallaho afalaa maxay buusan yaqdu ugu soo kallahaynin axadukum dheh qofkiin ila lmasjidi oo fayaclama markaa uu barto aw yaqra'a ama akhriyo aayatayni laba aayadood keliya labadii aayadood baa laba qaalmood lagaaga dhigay soo maaragtid qofkiin intuu masaajid ka yimaado laba aayadood inuu xifdiyo ama inuu laba aayadood akhriyo yuusanba xifdin hadduu doone oo min kitaab illaahi caza wajal ayaa khayrun lahu oga khayr badan buu nabigu yihi calayhi salatu wasalaam min naqatayn laba qaalmood labadan aada soo qaadatay dhibka ka ratimaya ma taqaanaa laba kalaa birrina soo qaadanaysaa maalinta ku xigtana laba kalaa soo qaadanaysaa sanad markuu go-ana zakaa lagaa rabaa hadhowaad marka maxaad dhihi doontaa intay qaalintaydu xero kale ka ala ka cabaadi lahayd aniguna harta aan ka cabaado sidii dadkii laga sheegaya marka dhibkaagaa ku jira taana dhaqisteedii baa dhib ah daaqgeynteedii baa dhib ah cadow ka ilaalinteedii baa dhib ah dugaa ka ilaalinteedii kalaa dhib ah in lagaa dhaco ilaalinteedaa dhib ah iyadoo dhan baa wada dhib ah somaydan arkin qofba qofka kale intuu ka taajirsan yahay waa ka nasasho yaryahay oo haddana dhinaca kale waa ka cudur badan yahay cudurba wuxuu ku dhacaaba qofka taajirkaa sidiisaba ka maskiinka ahe shayga suuqa laga gadan waaye soo qaata ama reerka aanan waxbaba haysanine maalintaa ama dadka gidaarada iska seexday qashinka cuna wax ka caafimaad badan male wax ka caafimaad badan male qofka xoogaa shilmaad markuu helo sokor baa ku dhacda ko xoogaa kale markay usii korodho dhiikar baa ku dhaca xoogaa kalea sii kordha beerkaa kansar kaga dhaca lagu leeha dhow xoogaa kale hadduu kusii kordhana caruurtu ku dhaca caruurtiiba lanna maxaa yeelay waxaan qofka bini aadanka ah jirkiisa waxaa ilaahay ugu talagalay subxaanahu watacaala waxaan aad cunayso in yar oo nadiif ah oo aada cuntay oo gaajana kaa bi'isay baa ka khayr badan dheragta tirada badan qashin bay noqonaysaa jirkaagii baanan shaqaynaynin dadku markay xoolo leeyihiinna shayba shayga kale intuu ka macaan yahay iyo cunadii iyo siday u cunayaan jirkoodii o dhan baa jiranaya marka dambe marka alaa yatahaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi laba aayadood oo aad akhriso ama aad xifdiso oo kitaabka ilaahay ka mid a yaa khayrun lahu kaaga qofka uga khayr badan min naaqatayni laba qaalmood wa halaaثun saddex aayadood oo aad baratana khayrun lahu waxay uga khayr badan tahay min halaaثin saddex geel neef geel ah saddex qaalmood wa arbacun afarna khayrun lahu min arbac wa min acdaadihina min alibil in allaale inta akhrisana in la eg oo qaalmo ah suuratu baqara ad akhrisay laba boqol iyo sideetan iyo ziyaada aayadood ah maalan laba boqol iyo intaasoo neef oo geel ah iyay kaaga khayr badanta wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi xadiidka isagaa muslim baa warinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay man qacada qofka fadhiista yadkuru llaha isagoo ilaahay xusaya fiihi fadhigaasi kaanat alay man qacada dheh qofka fadhiista maqcadan makaanu fadhiisasho lam yadkur illaha fiihi aan ilaahay ku xusin kaanat calayhi qofka waxay u ahaanaysaa min allahi ilaahay xaggiisa tiratun halaag shalay tiradu waa shalayga weeyaan xasra iyo nadaama xasra lafdi kalea ku tilmaamaya qofka intuu meel iska fadhiisto intaa meesha uu fadhiyo iska hadlaya aan ilaahay magaciisaba xusin ama aan nebiga ku salinin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maalinta qiyaame fadhigaa isaga ah waa la keenaya maxaa yeeley yowmaidin tuxadiu maxay ahayd aayaddii ahbaarahaa alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhad arjuluhum waa markhaati kici doonaan waxyaabahaasoo idin marka qofka waxay noqonaysaa meesha uu fadhiistay ee ilaahay uunan ku xusin subxaanahu wa tacaala mid shallay iyo qoomamo u ah oo uu ka shallaayo man qacada qofkii fadhiista maqcadan makaanu fadhiisasho lam yadkur illaaha fiihi ilaahay uunan ku xusin kaanat calayhi waxay u ahaanaysaa qofka isagaa min allahi ilaahay xaggiisa tiratun shallay iyo hoog weeyaan iyo khasaare waman itajaca sidoo kale qofka intuu seexdo madjican makaanu seexasho lam yadkur illaaha fiihi ilaahay aanan ku xusin meesha uu seexdayna kaanat calayhi waxay u ahaanaysaa min allahi ilaahay xaggiisa tiratun khasaare iyo nadaame iyo shallay bay isna u ahaanaysaa macnaha la rabaa wuxuu yahay haddaad dhinaca dhulka dhigaysana ilaahay xus subxaana wa tacaala haddaad taagan tahay ilaahay xus haddaad socoto ilaahay xus haddaad fadhiisatana ilaahay xus wa ilaa adigaa ka shallaynaya maalinta qiyaamaha maxaa yeelay hortaadaa la keenaya yowmaidin tuxadiثu akhbaaraha warkeedii oo dhan bay sheegaysaa dhulka saacaddaas iyo maalintaas iyo daqiiqadaas iyo laxdadaas inaad dusheeda maraysi meeshaasuu u socday halkaasuu tegey waxaasuu sameeyey bal adigu dhulka ka qari ma awoodi karaysaa wey inaad ka qarisid waa maya sidoo kale meeshan aad seexatayna waxaa la rabaa markaad seexanaysa ilahay dikrigiisa inaad ku seexatid sida nebiga yeeli jiray calayh isalaatu wasalaam way inoo iman doontaa qofka markuu seexanaya wuxuu dhihi lahaa waynu arki doonnaa haddii ilahay raalli ka noqdo wa qaala sala allahu alayhi waaalihi wasalam sidoo kale rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay waslam xadiidka hore imaam abu daawuud ayaa warinayey sheekh naasirna saxiix aljaamici sagiirka ayuu ku saxiix yeelayaa wa qaala sala allahu alayh waaalihi wasalam wuxuu odhanayay man maa jalasa ma fadhiisto qowmun dad majlisan meel ay fadhiistaan meelaha la isugu yimaado dad fadhiistaa ma jiro oo lam yadkuru llaha fiihi ilahay aanan ku xusin walam yusalluu aanan ku sallinin calaa nabiyihim nebigooda aanan ku sallinin laba shay weeyaan qoom meel fadhiista ma jiro oon ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan xusin nebigana aan ku sallinin ilaa hadday jiraan ka waran hadda ilaa hadday jiraan soo ma aha nebigu wuxuu yidhi kaana calayhim waa ahaan doonaa tiratun ama tiratan korkooda waxaa ahaan doona xasra iyo nadaama iyo shallay inay shallaayaan oo ay hoog iyo khasaaro ay sheegtaan baa u ahaan doonta lafdi kale wuxuu tilmaamayay ilaa jaaa yowma alqiyaamati fadhiga isaga ah waa imanayaa maalinta qiyaamaha isagoo sidii dameer baktiye ka ur badan marka meeqo meel baa intaad fadhiisatay ilahdan xusin subxaana wa tacaala mid walba ilahay hortiisu iman doonaa maalinta qiyaamaha marka inta inoo hartay xayaatadeenna aynu ka gaarhno intii hore tagtay wax la soo celin kara maaha fadhigaagii shalay iyo saacaddii hadda kaa tagtay fadhigii ahaa ma soo celin karaysid laakiin waxaad awoodi karaysid waa hadda aada joogtid iyo waxa soo socda inaad u darbatid oo aada u qaabaysatid sidii aad naftaada oola xisaabtami lahayd fain shaa marka rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi fain shaaa hadduu alle doono maalinta qiyaamaha cadabahum dadkaasi waa u cadaabayaa meesha intay fadhiisteen aysan ilaahay xusin nebigana ku sallinin calayh isalaatu wasalaam majliskaa dartiisa ilahay u cadaabaya hadduu doono wain shaaa hadduu doonana rabbi afara lahum waa isaga dhaafaya marka waa mashiiada ilahi subxaana wa tacaala fadhigii aad fadhiisateedan ilaahay xusin dhibkaasuu keenay ilaahay mashiiadiisaad ku sugan tahay subxaanahu wa tacaala hadduu doonana waa kuu qabanaya oo kuu cadaabaya hadduu doonana ilahay waa kuu dhaafaya subxaana wa tacaala marka waa xaalad ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya uun og yahay oo hadduu doonana uu kuu qabanaya alle subxaanahu wa tacaala oo kuu cadaabaya hadduu doonana alla kuu dhaafaya subxana wa tacala mashiiada alla weeyaan marka qofka inuu is-ilaaliyo weeyaan oo majliskan uu fadhiisanayo waxa uu leeyahay waxaasoo idila dhowro maxaa yeelay wa shaahidin wa mashhuud weeyaan maalinta qiyaamaha waa shaahid waa markhaati isagoo ah buu imanaya isagoo markhaati ayuu imanaya dhulkan aynu fadhinaa markhaati nagu noqon doono sida allaba sheegay subxaanahu wa tacaala yowmaidin tuxadiثu ahbaaraha in markhaati unbaa warama rabbi baana subxaana wa tacala hortii la taagan yahay qofku nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam midigtiisuu fiirinaya camalkiisii mooye wax kala arki maayo bidixduu fiirinaya camalkiisii mooye wax kala arki maayo camalkii wanaagsanaana midigtaa laga soo dhigaya kii xumaana bidixdaa laga dhigaya fa yanduru amaamah hortiisuu dhowraya falaa yaraa ila annaar waxaan naar ahayn uu arkaya ma laha adiga iyo rabbi iyo camalkaaga un weeyaan wax kaloo ku badbaadinaya ma laha maa jalasa ma fadhiisto qowmun dad majlisan majlis ma fadhiistaan lam yadkuru llaha fiihi ilaahay aynan ku xusaynin oo walam yusalluu calaa nabiyihim nebigooda aynan ku sallinaynin ilaa kaana calayhim wuxuu ahaanayaa majliska isagaa tiratan khasaaro u ahaanaya iyo hoog iyo shallay fain shaaa hadduu alle doono cadabahum waa u cadaabayaa majliska intay ay fadhiisteen aynan ilaahayna xusin subxaana wa tacala nebigana ku sallin ilahay waa u cadaabaya subxana wa tacaala wain shaaa hadduu doonana kafara lahum ilahay waa u dhaafaya marka carabkaaga wixii saacaddaa ka dambeeya inaad ilaalisid weeyaan xadiidka isaga ah imaamu tirmidi baa warinaya sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay saxiix sunan tirmidi wa qaala sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu odhanayay maa min qowmin ma jiro dad yaquumuuna kaca min majlisin ka kaca meel ay fadhiyeen qoom ka kaca ma jiro laa yadkuruuna majliskaaso laa yadkuruuna allaha ilaaha aynan ku xusin fiihi dhexdiisa ilaa qaamuu hadday kacaanse waa kacaan can mili jiifati ximaarin waa kan xadiidkaynu sheegayna antana min jiifati ximaar weeyaan isagoo ka ur badan dameerka bakhtigiisa isagoo ka ur badan ma jira buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qowm yaquumuuna min majlisihim min majlisin ka kaca majliskii ay fadhiyeen laa yadkuruuna allaha fiihi ilaahay aanan ku xusin majliska isaga ah ilaa hadday jiraan qaamuu way kacaan can mili isagoo la mid ah majliskaasay ka kacaan jiifati ximaarin dameer bakhtigiisa wa kaana lahum wuxuu u ahaanayaa majliska isaga ah maalinta qiyaamaha xasratan shallay shallay iyo hoog ayuu u ahaanayaa ma jiro qoom ka kaca majlis ay fadhiyeen majliskaasoo ilaah aynan ku xusin ilaa markay kacayaan way ka kacaan majliskaas isaga oo ka ur badan dameer baktigi dameer baktiyey isagoo ka ur badan dameerkuna wax ka ur badan male baktigiisa isagoo sidaas ah bay ka kacayaan bal bilaahi calaykum naftaada isweydii meeqa majlis baan fadhiisanay xayaatadeenna oonan ilaahay ku xusin subxaana wa tacaala haddaanu waxyaabo kale iyo haasaawo kale iyo sheeko kale iyo adduun iska geli lahayn waxbay ahaan lahayde kiibo iyo namiimo iyo balaaye iyo qatiicati raxim iyo reetolkaa oo laga taagroonaaday sidii aada uga qolada kale ood u baabi'in lahayd iyo lugooye iyo laqdabe iyo intaasoo xarigi isku xiraysay meeqaad fadhiisatay kullina amaam allahi ay shaahid iyo markhaati kaaga yihiin wax yar maaha marka meeshan qofka intuu fadhiistay uu isaga kacay isagoonan ilaahay xusin nebigana aan ku sallin baa la yihi maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa isagoo dameer ura ka bakti dameer yani dameer baktiyey ka ur badan wa kaana intaa waxaa u dheer wa kaana lahum wuxuu u ahaanayaa majliska ay fadhiisteen xasratan shallay maalinta qiyaamaha maxaa yeelay allah inoo sheegay subxaanahu wa tacaala qofka waxaa loo dhihi doonaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba xusuus qor waynu naqaanaa soo maha buugga qofka maalintaas wixii la soo gudboonaaday uu ku qoro minid walba iyo saacad walba iyo dadka iyagu ilbaxda ahee horumaray baa waxaa sameeya inagu umiyiin baa nahay weli wax allaale wixii la soo gudboonaaday bay qoraan malaf xayaatadooda hadhow ka soo baxa iyo dikriyaadkoodii markaasaa wuxuu noqdaa buug dhan waa nuqado ka mid ah ama qeybo yar oo ka mid ah xayaatadiisi intuu majaalka ku jiray ama xayaatadiisa intuu noolaa wixii la soo gudboonaaday fa kayfa xayaatadaadii oo dhan oo laysku soo dardaray oo buug lagaaga soo dhigay marka oo lagu yidhi iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba isagaa maanta xisaab kuugu filan akhriso markaasaa rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maalinta iyada ah markay furaan oy fiiriyaan yaa waxay leeyihiin maa lihada alkitaab laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaha intay rogrogaan oy fiirfiiriyaan yaa waxay leeyihin waa maxay kitaabkan isaga ah laa yuqaadiru sagiira walaa kabiira tu yar iyo tu weyn toona kama tegin ila axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axada wax allaala waxay samaynayeen oo dhan waa ka heleen buu rabbi yidhi rabbina addoommadiisa dulmin maayo qof ka mid ah cabdullahi bn cabaas baa markuu ka warramayay wuxuu ohanayay qofka qofka kale intuu fiiriyey isagoo isla weyn qosol qabweyne ah dhoo la caddayn ah dhoo qoslay yani marka aad qofka ku jeesjeesaysid weeyaane waa ku qoran yahay waa ka helaya wahaakada wa kaana lahum wuxuu u ahaanayaa majliska isaga ah xasratan shallay iyo hoog ayuu u ahaanaya qofkii insha allah intaasaynu kusoo gaabinaynaa wallahu subxaana wa tacaala aclam